madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray qorshaha hiigsiga qarni jirka ah ee laba kun iyo lixdanka shirka oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa waxaa ka qeybgelaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wakiilo ka socda beesha caalamka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay shirka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo daafuray shirka ayaa sheegay muhiimadda hiigsigan uu u leeyahay dalka waxaana uu sheegay in ay doonayaan in ay dunida iyo wadamada deriska ahba ay kula tartamaan dhaqaalaha iyo aqoonta laakiin rijinka maanta waxaan rabnaa inaan tartan kula galno dhaqaale awood dhaqaale soomaaliya inay noqotaan rabnaa awood aqooneed manbac tacliimeed inay noqotaan rabnaa soomaaliya soomaaliya ma rabna bis meel gantaale iyo madaafiic laga tuuro bisidayno maya haddii wax laga tuuraya satellites iyo dayaxgacmeed dayaxgacmeedyo iyo maxaan ku rahda aqoon in laga tuuraa rabnaa oo haddana bilaabatay already adduunyo gobolka aan ku naalno waxaan rabnaa inaan kula tartanno dhaqaale waxaan rabnaa inaan kula tartanno aqoon waana waxa uu tilmaamayaa muxuu ahaay vishinkaas si aan saas u gaarno waxaan u baahannahay markaa deganaanshiye siyaasadeed deganaanshiye siyaasadeed waa bilownay laba waxyaabooda aad naga jiro deganaanshiyaha siyaasadeed mid waxawaaya siyaasaddii in la tandiimiyo institutions loo yeelo oo aana nin keligii tooxdo ah siyaasadda iyo masiirka ummadda aanay ku xirnaanin ee ummaddu ay taqaano meesha ay u socoto haddii kale ummadda waa jahawareerkaanaan ku jiraynaa ma naqaano meeshaan u socono haddii aanan siyaasadda la nidaaminin oo institutions aan laga dhigin vishinka waa ku dhibtoonaynaa si aan ku gaarno laakiin hay-ado siyaasadeed xisbiyo ururo ku tartamaya sidii loo gaari lahaa muxuu aha vishinkaas sidii loo gaari lahaa ku tartamayo yaan rabnaa dalka inay ka hana qaadaan waxaan rabnaa isfahamka siyaasiga ah ee ka dhexeeya siyaasiyiinta inuu guulaysto uu shaqeeyo oo lagu guulaystaan rabnaa si sidaas loo yeelo waxaan furnay annaan ballan qaadnay inay furnaanayso gogol wada tashi ah oo kala duduwan dialogue circles kala duduwan oo mustawayaal kala duwan leh hiigsigan oo ka kooban toddoba qorshe qaran oo shan sanadla ah ayaa waxa uu diiradda saarayaa sidii ay soomaaliya ku noqon lahayd dal midaysan xooggan nabdoon kana mid ah wadamada dakhliga dhexe meelaha sare kaga jira marka la gaaro sanadka labada kun iyo lixdanka